wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka maamulka galmudug ayaa magaalada gaalkacyo ka dahafuray tababar ku saabsan habka saxda ah ee loo daaweeyo bukaanada iyo qaabka ugu habboon ee loo bixiyo daawooyinka tababarkan oo socon doona muddo shan maalmood ah ayaa waxaa ka faa'iideysanaya soddon shaqaale oo ka kala socday xarumaha caafimaadka ee wasaaradda caafimaadka maamulka galmudug isuduwaha wasaaradda caafimaadka degmada gaalkacyo doctor cabdikariin ciise ayaa ka warbixiyey muhiimadda tababarka muhiimadiisu waxa waa in saakay laynku tababaro gaadleynka waddanka soomaaliya iska leeyahay ee s t g lagu talagalay in lagu daaweeyo cudurrada waddan kasta ama wax kasta oo la qabanaya waa in waxay leeyihiin asal meel loo noqday leeyihiin ama reference bay leeyihiin marka soomaaliya haddaan nahay gaadleynmada ahaysan uu ka mid yahay s t g ka mid yahay kaasoo lagu lagu dhaqmahayo marka la joogo xarunta caafimaadka si qofkii loo siiyo daawadii ku habboonayd cuduraad daaweynaysaa cudurku waxaa jirta daawadee daawada farislin treatmentaa jirta daawada ugu horeysa ee cudurkan lagu talagalay kabacdi daawooyin kale jiri kara alternative baa jiri kara laakiin wuxuu ku qutamayaa ama la rabaa in in lagu saleeyo daawada aan qori doonno ama xarumaha laga qori doono adduulahaydmo buuggaas in lagu saleeyo rabna adduulahaydmo sababtuna waxa waaye in bukaankii uu helo daawo ku filan oo wixii cudurka sababaya haddii nuucu raba ahaado microbes nuucu raba ahaado dili kara dhowti haddii kale laakiin aan samayno daawo kasta aan siino waxaa macquul ah inay resistant la samayso oo hadhowtii mustaqbalka ay ka jawaabi weyso daawadaas ay bukaankii ka jawaabayso wixii ku jira jirkiisa cudur sababi ku jira jirkiisa doctor maxamuud maxamed sheeno wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka maamulka galmudug ayaa kula dardaarmay shaqaalaha in ay ka faa'iidaystaan inta uu socdo tababarka waxaan rabnaa marka wasaaraddu maadaama ay bixinayso juhdi aad u weyn oo ah in shaqaalihii iyo xirfadyahanno in la helo in xirfadaasi iyo fursaddaasi la helay in laga faa'iidaysto maalmo kooban oo shambari ah ayaa joogi doontaan haddii ilaa hidmo degmada gaalkacyo waxaa la rabaa inaad deegaanadiinni insha allah ku laabataan cilmiga aad meeshaan ka hesheenna waxaa la rabaa inaad uga faa'iidaysaan dadkiinnii iyo deegaanadii aad ka timaadeen oo aan filayo ilaa xarar dheer ilaa ceeldheer galinsoor xingood ceelguula iyo wasil inay ku jiraan qaybaha ugu muhiimsan oo daawada muhiimka u ah ayaa ka kooban tihiin sida dhakhaatiirta iyo farmashiyaasha iyo adeega caafimaadka kalkaaliyaasha waxaa weeye marka muhiimaddu waxay tahay tiimkiinaas waxaa mas-uul ka tihiin daawobixintii daawobixintuna waa wax dhib badan waaye muhiimaddu waxay tahay farmashiistayaashoo kale warqadda dhakhtarku daawada uu soo qoro iyo nidaamka lagu talagalay hadduusan waafajin waxaad mas-uul ka tahay waa qof bilaaadana wey naf bilaaadana wey sidaas awgeed waa in aad referensiga loo laabanayaan waa soomaali gaadline treatment waay brotocoolka soomaaliya ee xagga daweynta waay tababarkan ku saabsan habka saxda ah ee loo daaweeyo bukaanada iyo qaabka ugu habboon ee loo bixiyo dawooyinka ayaa kaalin ka qaadanaya badqabka caafimaadka bulshada ku nool deegaanada galmudug